ka hor shirka biri ka dhacaya magaalada ankara ee dhexdhexaadinta dowladda turkiga ay u samaynayso dowladaha soomaaliya iyo ethoobiya kuna saabsan heshiiskii dhowaan somalilan ay la gashay dowladda ethoobiya ayaa waxaa dhinacyadu ay sheegayaan inay diyaar u yihiin inay ka wada qayb galaan shirkaasi dowladda ethoobiya ayaa sheegtay inay si weyn u soo dhoweynayso oo ay ku faraxsan tahay doorka dowladda turkiga ay ku doonayso inay ku bixiso xal u helidda xiisadda ka dhex taagan soomaaliya iyo ethoobiya ee ku saabsan badda ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa waxa uu ku sheegay war-saxaafadeed kaasoo ka soo baxay xafiiskiisa in ra-iisul wasaare abiy axmed uu ku faraxsan yahay taageerada madaxweyne erdogan uu ku doonaya inuu ku fududeeyo isfaham dhex mara labada dowladeed ee soomaaliya iyo ethoobiya waxaa kaleeto oo uu hoosta ka xariiqay abiy axmed muhiimadda ay dalkiisa u leedahay in dadkiisa oo dhan boqol iyo labaatan milyan oo qof ay helaan bad ayada oo loo maraya ayuu yidhi wadaxaajood soomaaliya ay la yeeshaan siraad jacfar maxamed waxa ay ka mid tahay dhallinyarada aqoon-yahanada soomaalida ee wax ku soo bartay dalka turkiga ayadoo ku sugan magaalada muqdisho ayaa si dhow waxay isha ugu haysay qoraalada barta ekiska ee twitterka horey loo oran jiray ee dhinacyadu isku dhaafsanayaan dareenkooda zahra waa mahadsan tahay ra-isul wasaaraha etoobiya ayaa bartiisa ekiska wuxuu ku muujiyey dareenkiisa ku aadan doorka dowladda turkiga ee ka ciyaaraysa wadahadalka soomaaliya ee turkiga u dhexeeyo ra-isul wasaare etoobiya ayaa u mahad celiyey madaxweyne erdogan sidoo kale ra-isul wasaaraha etoobiya waxa uu soo dhaweeyey wadahadalkan iyo dowladda turkiga dardarka ee gelinaysa wadahadalka iyo sidoo kale booqashadii uu ku yimid wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ee dalka etoobiya etoobiya waxa ay u mahad celinaysaa ankara ayuu ku xusay bartiisa ekiska isla barta ekiska war qoraal ah oo lasoo dhigay kana soo baxay dowladda turkiga shalay ayaa waxaa lagu xaqiijiyey in dhinacyadu ay ka wada hadleen khadka telefoonka gaar ahaana madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed kuna saabsan xiisadda soomaaliya iyo ethoobiya madaxweyne erdogan ayaa sida lagu sheegay warkaasi qoraalka ah waxa uu kala hadlay ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed in ethoobiya ay qaadayso tallaabo meesha ka saaraysa shakiga ay soomaaliya ka qabto ku xadgudubkeeda midnimada iyo sidoo kaleeto madax bannaanideeda dhuleed taasi oo uu sheegay inay tahay waxa keli ah ee fududayn doono geedi socodkan waatan mar kale siraad jacfar waxaa xusid mudan in tobankii agoosto ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madaxweyne erdogan ay ku wada hadleen khadka taleefonka oo ra-iisul wasaaraha etoobiya madaxweyne erdogan uga mahad celiyey sida dowladda turkiga ay isku xilsaarayso iyo doorka weyn ee uga ciyaarayso in miiska wadahadalka ay iskugu imaadaan dowladda soomaaliya ee turkiga madaxweyne erdogan ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay in dowladda turkiga ay markasta diyaar u tahay in geeska afrika uu noqdo gobol oo nabadeysan oo xasilisan ee dowladda soomaaliya ee turkigana ee miiska wadahadalka ay iskugu imaadaan sidoo kale wuxuu madaxweyne erdogan uu hoosta ka xariiqay in dowladda turkiga ay muhiimad gaara ay xil gooniya iska saarayso in etoobiya ee soomaaliya xasilinadooda inay ku wada hadlaan miiska wadahadalka eena go-aan isla gaaraan maanta waxaa ku sugan magaalada ankara wafdi labada dhinac ah wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo shalay ka ambabaxay magaalada muqdisho ayaa ka qaybgelaya shirkaasi asaga iyo wafdi uu hogaaminayo haddaba wadahadalka haatan wareegiisii labaad uu socdo sidee ayaa si weyn looga hadalhayaa magaalada muqdisho iyo guud ahaanba soomaaliya waatan mar kale siraad dadka reer muqdisho oo waxay dhegta wada taagayaan shirkan oo la filayay inuu dhaco bisha sagaalaad labadeeda oo loo soo qaaday maalinta birita bisha bisha sideedaad labiyo tobankeeda dadka reer muqdisho waxa ay sugayaan go-aamada horkale ee kasoo baxaya shirka mana ka qabaan welwel dhanka turkiga maadaama turkiga iyo soomaaliya ay leeyihiin xiriir aad u fiican oo ilaa iyo heer walaalnimo gaarsiisan marka dadku way xamaasaysan yihiin waxay aad u sugi laayihiin iyo go-aamada ee kasoo baxaya iyo ankara kaalinta ay ka qaadanayso wadahadalkan la filayo inuu maalinta biri ka bilaawdo magaalada ankara xiisadan soomaaliya iyo ethoobiya ayaa waxay soo jiitamaysa tan iyo bilowgii sanadkan waxa ayna sidoo kaleeto ka dhalatay markii dowladda ethoobiya ay la saxiixatay heshiis madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kaasi oo ku saabsan labaatan kilomitir oo bad ah oo laga kiraynayo dowladda ethoobiya arrinkaasi oo beddelkeeda somalilan ay ku helayso sida ay sheegeen aqoonsi balse waxaa isla markiiba si weyn taasi uga falceliyey dowladda soomaaliya oo ku sheegtay inay meelka dhac ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida dhuleed iyo midnimada soomaaliya ethoobiya ayaa ku doodaysa in iyaduna ay muhiim u tahay inay u hesho bad boqol iyo labaatan milyan oo dadkeeda ah